bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun kam isaacu fi lkafaara haadaa kani baabun baab weeyaan kam isaacu suusku waa imisa fi lkafaarati kafaarada dhexdeeda ayb kafaarada dhexdeeda suusku waa imisa imisa ayuu noqonayaa yacnii qadarkiisii buu u jeedaa dhaarihii kitaabul aymaani walmuduur ayaan ku soo jirnay dhaarta marka xinti qofka uu kula dhaco oo markaa wixii uu ka dhaartay ee aanu fulinnin kafaaraa laga rabaayo yemiinta muncaqidada kafaaradaabaa marka waxaa ku jiray wax quudin ayaa ku jirtay ayb kafaaradu marka suusku kafaarada suuskeedu waa imisa ayb oo laa yu'aakidukum اllahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum اlaymaana fakafaaratuhu iطcaamu casharati masaakiin min awsati ma tudcimuuna ahliikum ow kiswatuhum ow taxriiru raqaba ayay ahayd quudintaa marka masaakiinta la quudinayo saacu waa imisa marka qaala xadaana marka saacu inta uu yahayna waa soo marnay oo waxaan ku soo marnay kitaabu alwuduu inta uu ku weyse qaadanaya iyo ayaa aad oon ugaga soo hadalnay qaala xadaana axmed bnu saalix wahuwa almisriyu qaala qara'tu calaa anas bni ciyaad wa huwa abu damrh anas bnu ciyaad albasriyu qaala xadaanii cabduraxmaan bnu xarmalata can ummi xabiibin bintu du'ayb can ummi xabiibin bintu du'ayb binti du'ayb ibni qays almusaniyati wa kaanad waxay ahayd taxta rajulin nin ayaa qabay minhum iyaga ka midoo min aslama ah uma kaanat taxta bni akhin lisafiyata zawji nebiyi sala allahu calayh ali wasalama in adeer marka yacnii inay eeddo u tahay safiya yaa markaa haddana ay hoostiisa noqotay oo isagaa qabay qaala bnu xarmala ibnu xarmala waxa uu yidhi fawahabat lanaa ummu xabiibin ummu xabiib waxay noo soo hibaysay oy na siisay saacan suus saac ayay noo keentay xadaatnaa can ibni akhii safiyata ayay waxay noogaga warrantay can safiyata zawji nebiyi ah sal salam annahu saacu nebiyi nebiga suuskiisi inuu ahaa kaas qaala anasun anas waxa uu yidhi anas bnu ciyaad waaye fajarabtuhu waan jarribay oo waa tijaabiyey fawajadtuhu waxaan arkay oon helay muddayni laba koombo inuu yahay iyo wanisfan iyo nus laba mud iyo bar inuu yahay ayaan aragnay buu yidhi bimuddi hishaam hishaam ibnu cabdilmelik koombadiisii la eg ayb markaa suuskii nebiga markaan jarribay wuxuu leeyahy laba koombo iyo bar oo koombooyinkii hishaam ah koombooyinkaa kala duwan ayb taasaan marka ku qiyaasnay buu leeyahay suusku marka laba koombo iyo bar ayuu ka ahaa saaci hishaam ibn cabdilmelik kaasay marka iyagu aad u yaqaaneen oo ay markaa u ogaayeen ayb isnaadka xadiidkan marka ama aharkan waa daciif oo lijahaalati ummi xabiib binti du'ayb ibni qays almusaniya iyo ibnu akhi safiya labaduba laa yucrafu ibnu sacadna dabaqaat اlkubraa ayuu ku soo saaray mizina fii tarjamati ummi xabiiba binti du'ayb ayuu ku sheegay tahdiibulkamaalka ayb dhammaantoodna isnaadkan unbay u sheegeen qaala xadaanaa muxamed bnu muxamed ibni khallaad abuu cumar qaala kaana cindanaa agteenna waxaa ahaa buu yidhi sheekhaas abuu daawuud kaana cindanaa agteenna waxaa ahaa makkuukun makkuuk waxaa weeyaan weel wax lagu cabbiran jiray halbeeg makkuuk qaamuusku wuxuu leeyahay calaa wasni tannuur weeyaan waana mikyaal oo wax beeg jiray berigaas wax lagu beegan jiray ayaa sidaa la dhihi jiray kaana cindanaa makkuukun madaal ayaa agteenna ahaa wax wax lagu beegto yuqaalu lahu la yidhaahdo makkuuku khaalidin khaalid ibn cabdilaahi alqasri weeyaano ciraaq markaa madaxda ka ahaa ninkaas beeg uu lahaa oo magaciisa makuuku khaalid la dhihi jiray ayaa agteenna yaallay wa kaana kaasu wuxuu ahaa markaa kaylajatayni ama kiilajatayni laba kaylaja oo bikaylajati haaruun haaruun koombadii wax ku beegan jiray ama cabirkii uu isticmaali jiray makuuggaas wuxuu ka ahaa labo hal makuug oo makuugku khaalid yaa wuxuu la ekaa buu yidhi kaylajatayni bikaylajati haaruun qaala muxamedun moxamed waxau yidhi saacu khaalidinna saacu hishaam khaalid ibni cabdillaahi alqasri suuskiisiina waa saacu hishaamin yacni ibni cabdilmelik marka haddii awal aharkii hore uu lahaa laba koombo iyo bar iyo saacii nebiga isla ekaa laba koombo iyo bar oo hishaam saaciisa ah iyo saaci rasuulka wuxuu la ekaa laba koombo iyo bar ayb halkanna uu ku yidhi saacu khaalidin saacu hishaam weeyaan makuugan saasoo kale yaa marka uu wataa ayb qaala xadaanaa moxamed bnu khallaad ayb qaala xadaanaa musadadun can umayata bni khaalidin qaala lamaa weliya khaalidun ilqasriyu markuu madax ka noqday ciraaq adcafa asaaca suuskii buu daciifiyey fasaare saacu suusku wuxuu noqday sittata cashara ridlan lix iyo toban rodol ayuu noqday suuska rodolka ciraaqa laga isticmaali jiray marka suuskii nebiga wuxuu la ekaa lix iyo toban rodol wakhtigii khaalid ibn cabdillaahi alqasri ayb de isagii marka sidaa buu yeelay saxiix maaha marka sidaa ayb oo qiyaasta iyada marka saacii nebiga unbaa mar walba yacnii yeelanaayo xadka wax wax lagu qiyaasanaayo horena waxaan ugu soo marnay kitaabuulwuduu inuu dhammaa horey waxaan u soo marnay inuu ahaan jiray khamsatu ardaalin wa uluثu ritlin saaci rasuulka rodolka ciraaq khaalid intuunan daciifinin meequu kale ekaa shan rodol iyo rodol ulukiis shan rodol iyo hal rodol saddex marka loo qaybiya meeshiis hamsatu ardaalin wa uluin ayuu ahaa han rodol iyo ulu waqhtigii dambe khaalid ibn cabdillaahi alqasrina wuxuu yidhi lix iyo toban rodol buu gaaray marka waa sii daciifiyey hoos buu usii dhigay kan la qaadan maayo markayb oo marka walidaalika waxaa jirtay munaadaro oo imaam maalik iyo abu yuusuf alqaadi oo tilmiidu abi xaniifa ahaa ay ka dhexdhacday iyadoo markaa madiine la joogo ayaa waxay ku doodeen rodolka ciraaq iyo suuska nebiga say isula egyihiin imaam maalik waxa uu yidhi halka suus oo annaga suuskii madiine oo nebiga saaca u ahaan jiray wuxuu la egyahay buu yidhi khamsatu ardaalin oo ulu waa ka dooday marka abu yuusuf wuxuu soo bixiyey marka saacii buu soo bixiyey imaamu maalik waa kan buu yidhi markii la cabiray shan wuxuu noqday rodol iyo ulu abuu yuusuf marka lix iyo tobankan rodol waa ka laabtay khamsatu ardaalin wa uluin buu dib ugu laabtay ayb taana markaa imaamu lbayhaqi baa warinayo bisanadin jayid baabu raqabati almu'mina baabu bayaani raqabati luquntii caddaynteediibuu u baab yahay almu'minati mu'minadda ahayd ee kafaaratulyamiinka waxaa ka mid ah addoon xorayntiisa addoonka la xoraynayaa marka mu'min miyaa ma la rabaa inuu noqdo mase ayi addoon baa lagu kafaaro gudanayaa aayadda waxay sheegtay waa iska idlaaqday oo waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin qofka waxaa laga rabaa inuu xoreeyo addoon ayb culammada marka imaamu shaafici iyo imaam maalik iyo waxay yeeleen iyo abuu cubayd iyo raqabada lagu idlaaqay fii kafaarati اlyamiin waxay ku qeydeen ay ku fasireen raqabada kafaaratu اlqatli lagu sheegayoo mu'minatin lagu qeyday wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khaطa'a waman qatala mu'minan khaطa'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyat musallamaة ilaa ahlihi ila an yaصadaquu marka fataxriiru raqabatin mu'minatin baa layidhi waxay yidhaahdeen marka yuxmalu اlmuطlaqu cala اlmuqayad wixii halkan lagu idlaaqay oo lagu duuduubay xaggaas baa marka lagu qeyday xaggaas baa marka lala aadaya xamlu lmuطlaq cala اlmuqayad marka dhowr qaybooday u kala qaybsantaa haddii xukunku isku mid ou yahay sababkuna kala duwan yahay waa bannaan tahay xamlu اlmuطlaqi cala اlmuqayad sida tan oo kale kafaarada sababka keenay waa kala duwan yaha midna waa qatli sababna waa yemiin xinfi lagu sameeyey sababku waa kala duwan yahay laakiin xukunku waa isku mid oo waa maxay xukunku ictaaq xorayn waayo xukunku isku mid waaye way bannaan tahay marka xamlu اlmuطlaq cala اlmuqayad sababta iyo xukunku hadday isleeyihiinna min baabi owlaa iyadu waa bannaan tahay in laysku xambaaro waxaa la diidayaa haddii xukunka ay ku kala duwan yihiin naska mudlaqa iyo midka muqayadka hadday xukunka ku kala gedisan yihiin oy ku kala bedelan yihiin laa yajuusu xamlu lmuطlaqi cala اlmuqayad ayb kitaabadan kala duwanaashadooda iska dhaafaxamlu lmuطlaqi cala اlmuqayad markaasi ma bannaana oo mihaalkeedu waxaa weeyaan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa baa ilaahay yidhi tuugga iyo naagta tuugta ah hadday waxadaan gacmaha ka gooya eydiyahumaa baa layidhi yad waa idlaaqan tahay halkan miyaa halkan miyaa halkan miyaa halkan miyaa ma la sheegin aayaddaas haddii marka la yidhaahdo ka waran ilaa xusulladaa laga jaraa iyadoo laga qaadanayo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi baa meeshaa la joojiyey ma bannaana meeshaan oo kale xamlulmutlaq cala almuqayad maxaa yeele xukunkaa kala duwan xukunkanna waa dahaaro xukunkanna waa qaci dahaaro iyo qaci shaqo iskuma laha amaa ida اtaxada alxukmu wasababu waa laysku xambaari karaa waida taxada yani waida taxadaa fi sabab yani waxaan ujeedaa waida taxadaa fi اlxukmi waاkhtalafaa fi اsababi yajuusu xamlu اlmuطlaq cala اlmuqayad meeshaan marka waa bannaan tahay kafaaratu dihaarki ayi kafaaro oo la yidhi addoon ha la xoreeyo waxaa lagu xambaarayaa middaas oo qatliga kafaaratulqatliga imaamu shaafici iyo iyo yacni imaamu ulawsaaci iyo maalik iyo abu cubayd iyo kulligood saasay dhahayaan bacdu ahlilcilmi marka fuqahaau lkuufana waxay leeyihiin maya qatli haddii uu jirana raqabadu inay mu'minaad noqoto waaye haddii qatli aan aanay jirin oo kafaaradu ay tahay mid wax kale ku timidna dhaar iyo dihaar iyo hadday ku timidna maya bay leeyihiinoo waa addoon xataa haddii la xoreeyo ku filan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can alxajaaj aلصawaaf xajaaj bnu abi cuثmaan abu salt alkindiy iqatun xaafid akhraja xadiiثu asxaabu kutub الsitt qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir wahuwa اlyamaamiyu can hilaal bni abi maymuunata can caطaaءi bni yasaar can mucaawiyata bni اlxakam asulamiy qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow jaariyatun lii jaariyatun gabar oo lii aniga ii sugnaatay sakaktuhaa waan dharbaaxay sakatan halmar dharbaaxid facadama daalika arrinkaa wuu weynaystay calaya dushaydii buu ku weyneeyey rasuululahi sal l slam nebigii faqultu waxaan idhi afalaa uctiquhaa miyaanan xoraynaynin qaala waxa uu yidhi itinii bihaa ii keen qaala faji'tu bihaa waan ula imid faqaala wuxuu yidhi nebigu sal l salam ayna allaahu aaway alle qaalad waxay tidhi fi samaa samada korkeedu ahaaday qaala waxa uu yidhi man ana anigu kumaan ahay qaalad waxay tidhi anta rasuulullaahi baa tahay rasuulka ilaahay qaala waxauu yidhi nebiga actiqhaa xoray fa innahaa mu'minatun iyadu waa mu'minada xadiidka marka wuxuu tusayaa addoonka la xoraynayo inuu mu'min yahay haddii yacnii kafaaradan hadda weliba middani kafaaro ku waajibtay ma aysan ahayn oo min baabi tawba iyo yacnii musaamaxo iyo cafwi inuu helo dembigiina uu ka dhaqmo darteed ayuu addoonka addoonta uu xoraynayo taasi haddii la yidhi waa lagaa hubinayaa sug inay mu'mino tahay tii adiga dembi aad gashay kafaaradiis aad ku gudanaysay waa kasii ooleysan tahay ayb ayb marka macnahaasuu marka abu daawuud u keensaday alimaamu shaaficina sidoo kale u keensaday isaga laftirkiisa oo kitaabu اlaymaani wاnuduur ayuu ku sheegay xadiidkan xadiidkuna wuxuu ka mid yahay adilada tilmaamayso allah subxaanahu watacaala inuu kor jiro ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka in la imtixaani karo caqiidadiisa hadday maslaxa ku jirto hadday maslaxa ku jirto qofkan hadda waa la xorayn rabaa inuu muslim yahay inuu gaal yahay in la kala ogaado wa ilaa xoraynta muslim qof muslima la xoreeyaa wax ku hagaagaan si loo ogaado marka haddaan awal la aqoonin waa la weydiin karaa dhib ma laha waa laga imtixaani karaa qala xadaثna muسى بن ismaaciil qala xadaثna xamaad can mxamed bni camri can abi slmة can الshariid ana ummahu hooyadii owsathu way la dardaarantay an yuctiqa canha inuu ka xoreeyo raqabatan adoon muminatan muminad ah faata الnabiya sal ا l slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina ummii awsat hooyaday waa dardaarantay an uctiqa canha inaan ka xoreeyo raqabatan luqun naf oo mu'minatan mu'minada wa cindii agtaydana jaariyatun gabar baa joogta sawdaa'u madow nuubiyatun meeshaa nuuba layidhaa ka timid afa uctiquhaa miyaa ma xoreeyaa faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu waxau yidhi udcuu bihaa igugu yeer iyada ii keen fadacawtuhaa waan u yeeray fajaa'ad way timid faqaala laha nabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi man rabbuki rabbigaa waa kuma qaalat allah bay tihi qaala faman ana anigu kumaan ahay qaalat rasuulu اllah qaala waxa uu yidhi markaa actiqhaa xorey fa inahaa mu'minatun waa mu'minada waa la imtixaanay tanna xadiidkii hore muslim baa wariyey xadiidkanna isnaadkiisu waa xasan nasaa-i ayaa wariyeen iyo imaam axmed ayb abu caliyin ilulu-i xadiidkan waa soo gaabiyey riwaayadiisa oo wuxuu sheegay ilaa qowlihi sawdaa nuubiya ayuu ka soo gaabiyey markaa dabadeed baa marka intii kale uu sheegay riwaayat ibni daasa ayay ku timid marka xadiidka oo dhammaystiran qaala abu daawuud khaalid ibnu cabdillaahi arsalahu lam yadkur ishariida ma aanu sheegin inqidaac buu ku wariyey qaala xadaanaa ibraahimu bnu yacquub aljuusajaaniyu ibraahim bnu yacquub asacdiyu aljuusajaaniyu saaxibu kitaabi axwaali rijaal kitaab axwaal rijaal la yidhaha buu leeyahay qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khaalid alwaasitiyu qaala akhbaranii almascuudiyu cabdullahi bni cutbata bni mascuud almascuudiyu can cawni bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cutba can abi hurayrata ana rajulan ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nin ayaa nebiga wuxuu ula yimid bijaariyatin gabar sawdaa'a madow faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina calaya raqabatan mu'minatan ina calaya dushayda waxaa ahoon anigu nadar ku galay ama layga rabaaba sideeda kale raqabatan luqun mu'minatan mu'minad ah xoraynteed faqaala lahaa wuxuu ku yidhi ayna allah aawi alle fa ashaarat ila asamaa samaday u tilmaantay biisbacihaa farteeday kula ishaartay faqaala lahaa wuxuu ku yidhi faman ana anigu kumaan ahay fa ashaarat ila nebiy sal slam nebigay ishaartay wa ila samaa'ina waa ishaartay aniga yaan ahay isagay tilmaantay korna waa tilmaantay yacnii yani wuxuu u jeedaa anta rasuulullahi faqaala rasuulullahi sal l slam nebigu waxau yidhi actiqha fa inahaa mu'minatun horay iyadu waa mu'minad ah axaadiidtan marka waxaa laga wada qaadanayaa in luqun addoonka la xoraynaya addoon mu'mina inuu yahay rag iyo dumar waxu ahaadaba xadiidkan marka alxaafid dahabi isnaadkiisu waa xasaniyey midkan ibnu khusaymana kitaabu tawxiid buu ku soo saaray ibnu cabdilbarna tamhiidka ayb waana xadiid saxiix meesha uu leeyahay marka ahbarani almascuudiyu mascuudigu cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi ibnu cutba weeyaan ayb baabu اlistinaa'i fi اlyamiini bacda الsukuut baabu bayaani xukmi اlistinaa'i istinihii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay filyamiini dhaarta dhexdeeda lagu istinoodo bacda الsukuuti aamusitaan kadib yani qofku markuu aamuso kadib cabaar inuu insha allahu yidhaahdo hore waxaan u soo marray qofka hadduu dhaarto insha allahu yidhaahdo inaanu ku dembaabaynin dhaartiisa ayb laakiin insha allahuda waa inay ku xigtaa dhaartii iyo iyada inay isku xigaan haddii marka bacda sukuut cabaar kadib in sha allahu iska yidhaahda ka warran qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaaniyu qaala xadaanaa shariikun can simaak can cikrimata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi wallaahi la aqsuwanna qurayshan quraysh baan ku duulayaa wallaahi la aqsuwanna qurayshan wallaahi la aqsuwanna qurayshan uma qaala wuxuu yidhi in shaa allah qaala abu daawuud waqad asnada hada alxadiida hayru waaxidin can shariikin can simaak can cikrima can ibni cabbaas xadiidka marka shariikna waa ku jiraa oo saduuqun sayibin xifdi ah cillad kalena waa leeyahay waa riwaayatu simaak can cikrima ayb qaala xadaanaa mxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa bnu bishr can miscarin can simaakin can cikrimata yarfacuhu qaal waa mursalkanna wallaahi laaqsuwanna qurayshan uma qaala in sha allah uma qaala wallahi laaqsuwanna qurayshan in sha allah uma qaala wallahi laaqsuwanna qurayshan uma sakata uma qaala in sha allah buu yidhi uma sakatadaa danbuu ka rabaa laakiin xadiidku waa mursal waana min riwaayati simaak can cikrima qaala abu daawuud zaada fiihi اlwaliid bnu muslim can shariikin qaal uma lam yaqsuhum kuma duulin intaas marka dhaarihii iyo ayuu uga baxay baabu nahyi can اnadri nadarkii buu halkan ka gelayaa marka iska reebiddii nadarka layska reebay nusakha qaarna waxay qorayaan karaahiyati اnadri nadarka yacni karaahadiisa nadarka sharciga waxaa lagu yidhaahdaa iltisaamu اlmukalafi shay-an lam yakun calayhi munajazan ow mucallaqan nadarku waxaa weeyaan qofku mukalafkaa inuu shay isku laasimiyo aan korkiisa ahayn ama munajaz ha noqdo midaan waxba lagu xihin ama mucallaq ha noqdo waxa lagu xiro munajaz iyo mucallaq munajaz waxaan waxba ku xirinaynaa mucallaqna w laba qaybooda u qaybsamaa nadarka nadru tabarurin wa nadru lajaajin laba u qaybsamaa nadarka nadru tabarur mid yacnii nadru tabarur la yidhaahdo ay ku jirto marka baarinnimo iyo qofku daacafal nadru lajaaj midna waa nadrulajaaj baa la yidhaha dood iyo xanaaq iyo ayuu ku yimaadaa nadru tabarurka laba usii qaybsamaa maa yutaqarabu bihi ibtidaa'an waa wax iyadoo waxba lagu xihin layskaga dhowaanayo ilaahay maalan waxaa tidhi lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaam wax shardiya waxba kuma xihin ilaahay baa wuxuu igu leeyahay baa tihi inaan saddex maalmood soomo nicmoy waxbaad isku aragtay markaasa waxaa tihi lilaahi calaya an asuuma alaaata ayaamin nadru tabarur weeyaan waana weliba mid isagu maa yutaqarabu bihi ibtidaa'an waa mid ugu horraynba alle loogu dhowaado ayb qofku ama ha yidhaahda yacnii ilaahay intaabuu igu leeyahay inaan soomo ama ilaahay intaabuu igu leeyahay nicmadii uu isiiye darteed ayb ahlucilmiga marka midkani waxay soo rareen ittifaaq inuu ansaxaayo sunnana uu yahay midka la reebay iyo karaahadana kan ma ku dhacaayo noocan ku dhici maayo ogow ayb kan labaad nooca labaad waxaa weeyaan maa yutaqarabu bihi mucallaqan bishayin nadru tabarurkan ku jira waa wax uu ku jiro shardi nadrulmujaazaadna waa la dhahaa nadrulmucaawadana waa la yidhaha nadrulmuqaayadana waa la yidhaha nadrulmujaazaad waa midka dadku u badan yihiin oo qofkii wuxuu leeyahay wiilkayga cunugayga jiran ilaahu haddaad ii caafiso saddex maalmoodaan soomayaa ayuu yidhi marka maahan midkaani mid ibtidaa'an ba alle loogu dhowaanaya maaha shardi baa ku xiran nadrulmujaazaad aa la yidhaahdaa wa huwa maa yutaqarabu bihi mucallaqan bishayin yuntafacu bihi idaa xasala lahu ayb qofkii iga maqnaa hadduu ii yimaado ilaahu saddex maalmood shan maalmood soonkooda ayaad igu leedahay waxaa shardi baa lagu xiray marka midkan nadru lmujaazaah ayaa la yidhaha midkan ayb hadda marka nadarka guud ahaan labaan u qaybinay tabarur iyo nadrulajaaj tabarurkii laba usii qaybsamaa mid aan waxba ku xirnaynba ilaahay intaas buu igu leeyaha shukri dartiis midna shardi baa kuu xiranoo waxaad leedahay haddii aan waxaa helo ilaahu intaasaa igu leedahay labadaas noocba nadru tabarurkay soo gelaya noocaan waayo marka nooca la karaahada ku jirto kan makruuh weeyaan waana midda uu sheegayo nebigu sal ll ly slam uu leeyahay qadarkana ma celiyo wax kuu soo socdayna kaama celin karo innamaa yustakhraju bihi min albakiil qofka awalba inuu daaco la yimaado aan rabin ayaa wax looga qaataa isagoo kale nin awalba daacadii ciriiri ku ahayd oon rabin ayaa wax looga qaataa maxaa yeele waxaa ku jirta haddaad saa ii samaysa ilaahu intaasoo cibaadaan la imaanaya haddaadan ii samaynin ma samaynayo marka qof awalba aan furfurnayn oon cibaadada u gacan bannaanayn yaa wax looga qaataa loogala soo dhexbaxaa ayb midkan waay marka kay karaahadu ku dhacayso ama baabkan abu daauud baabu karaahiyati nadri kaasay ku dhaceen ayb mucallaqaas marka waa guntanmayaa karaahada ha iska ahaado waa kugu laasimayaa wixii haddaad hesho waa lagaa rabaa nadarka inaad la timaado ayb kafaaratulyamiin iyo ma soconayso iyada inaad uga baxdo waa inaad isagii la timaado isagii baa kugu waajibaya marka ayb nooca labaad ee nadarka nadrullajaaj ayaa la yidhaahdaa waa kan qaylada iyo doodda ku yimaado waa isaguna laba qayboodba u qaybsamaa maa yucalliquhu calaa ficlin xaraam ow tarki waajibin mid uu markaa ku xiraayo shay waajiba ka tegistiis iyo shay xaaraana inuu sameeyo iyo waxyaabahaas uu nadarku gelayaa ma guntan maayo marka kaas falaa yancaqidu fi raajixi ma guntan maayo laakiin kafaara ma laga rabaa mase lagama rabo waa baab kaleu ku keeni doonaa hadda halkan marka kaas ma ku gelayo nadrullajaajku dooda iyo qayladaa waxay keenaysaa qofka waajib lagu lahaa iyo shay xaaraan ka ahaa iyo intuu sidii dhaar oo kale ka maro oo markaa nadar uu ku galo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaanan qofkaas salaamaynin muslim waa nadrullajaaj kaasoo kale nadrullajaajka marka waa laga baxayaa ma guntan maayo inaad fulisa ma aha sharcigu xaaraan samey ma ku dhahaayo laakiin xalkiisu waa maxay kafaaratulyamiin ma leeyahay mase ma laha baab buu ku keeni doonaa nooca labaad ee nadrullajaajku waxaa weeyaan maa yucalliquhu calaa ficlin huwa khilaafu lowlaa ficil oo laga fiican yahay ayuu ku xirayaa nadarka aw mubaaxin ama shay iska mubaax ah maalan wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan qoraxdaas taagnaado maanta qorax taagnaanshadu inay dembi noqotaaba laga yaabaayo shay iska mubaaxa maalan oo u bannaanaa buu nadarku gelaya wax iska jaa-is oo bannaan ayb gurigayga inaan ka baxo maanta yaa nadar ku galo taasoo kale marka shay mubaaxa hadduu nadar ku galo ama shay laga fiican yahay ama shay sunnaa inuu ka tago oo kale saddex qowl bay marka culimmadu ka qabaan in la oofiyo kafaaratulyamiin in lala yimaadoon la oofinin iyo labada mid kou doono inuu leeyahay khiyaarka saddexdaas baa ku kala jirta nadarku marka qaybahaaba u qaybsamaa nadru tabarurin wa nadru lajaajin nadru tabaruga wax ibtidaa'an bilowdo iyo mid mujaazaado wax lagu xiro haddaa waxaa i siiso waxaas baad igu leedahay nadrulajaajka xaaraan waajib laga tago qofku inuu nadar ku galo qacan ma la fulinayo midkaas ila waa xaaraana kafaaratulyamiin ma layska rabaa mase layskama rabo fiihi khilaafun ayb nooca labaadee nadrulajaajku waxaa weeyaan shay iska mubaaxa ayuu nadar ku galay mubaax hadda ilaahay looguma dhowaada sida asalkaa ayb mubaaxu shayga mubaaxa ad alla looguma dhowaada sida haddaan wax kale la xiriirsanin ilaa waxaan hawaabna lahayn ciqaabna lahayn waaye kaasi marka haddaad nadar ku xirto nadrulajaaj waayo nadarkaaga inaad oofiso waa leedahay waqiila waxaa la yidhi inaad ka tagto oo aad la timaado kafaaratulyamiin labada midaad doonto waad dooran kartaa saddexdaas qowl bay culimmadu ka qabaan karaahadu marka meeshay ku dhacaysa marka waa halkee hadda baabu nahyi can innadri nadarka layska reebaayo marka waa kee waa midka labaad waayo midka mucallaqa ah oo nadar mujaazaadka oo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan intaas soomo ilaahay wuxuu igu leeyahay saddex maalmood afar maalmood inaan soomo ninka iga maqan haddii uu ii soo laabto kan jiran hadduu ii rahaysto haddaan aniga waxaas helo siyaabahaasoo kale uu yidhi nadrulmujaazaad midka noocaas oo kaleana marka kaas waayo midka la karaahaystay oo laga fiican yahay qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cثmaan bnu abi shayba qaala xadaana jariir bnu cabdilxamiid xaa waxadaana musadad bnu musarhad qaala xadaana abu cawaana can mansuur bni اlmuctamir can cabdillaahi bni murah qaala cuثmaanu waxa uu yidhi alhamdaaniy can cabdillaahi bni murata alhamdaaniyi buu yidhi isagu cumaan musadadna ma nisbaynin can cabdillaahi bni cumara qaal akhada rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu galay uu gudagalay yanhaa inuu reebayo can ilnadri nadarka wayaquulu uu dhahayo laa yaruddu shay-an nadarka waxba sooma celiyo wainnamaa yustakhraju waxaa looga baxsadaa bihi isaga min albakhiili qofka bakhiilka xaggiisa ayaa wax looga baxsadaa bakiilkaa wax looga qaataa macnaha ninkaana walba cibaado radin ayaa cibaadada looga keensadaa isaga wuxuu kuu faa'iidaynayo male qadarkaama celinayo nin awalba aan rabin daaco inuu sameeyo sunnooyin badan ayaa isaga ku xirayo shardi ka dhiganaya kaasaa marka markuu la yimaado nadarkaasoo kale u samaynayaa daacadiibaa marka laga soo baxsanayaa markaadkiisa ayb ibnu daqiiqilciid xadiidkan marka ixkaamulaxkaamka si fiican u sharxay markuu rogrogayna wuxuu keenay nadarka ishkaal baa meeshan ku jira uu yidhi nadarka oofintiisa waa laysku ammaanay yuufuuna binnadri wayaqaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiiran baa la yidhi halkanna waxaa la leeyahay waa la reebayaayo nadarka nebigu waa reebay baa la leeyahay shaygii marka laysku ammaanay oo aakhiro jannada lagu galay wasiiladii lagu gaarayay nadarkii ahaa haddii waa la reebay la yidhaahdo soo shaygiina muxuu noqonayaa marka ishkaal baa meeshaa marka ku jira nadarkii waa la reebay haddii la dhaho isaga oofintiisana janno lagu galo haayadii iyo wasiiladii haayadaa iyo jannadaa lagu gaarayeyna hadday noqotay manhi say wasiilosay qaayo saxiixa u noqotay marka middan kale oo nadarkii oofintiisa janno loogu galay nadarkii buu marka kala qaybiyey wuxuu yidhi midkan la sheegayo waa midka qofku uu leeyahay shardiga uu gelinayo cibaadada meeshay karaahada ka tahayna waxay tahay adigii inaad ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadii aad u samaynayd oo adiga maslaxaddaadii ku jirta inaad wax ku xirto ayaa laga fiican yahay karaahadu marka halkaasay ka imaanaysaa kaasaana lagu xambaarayaa buu yidhi macnahaas abuu cubayd asaga wuxuu dhihi jiray abuu cubayd alqaasim ibnu sallaam wajhu nahyi cani اnnadri wاltashdiidi fiihi laysa huwa an yakuuna ma'haman walow kaana kadalika maa amara allahu an yuufaa bihi walaa xumida faaciluhu walaakin wajhuhu cindii tacdiimu sha'ni اnnadri wa takhliidu amrihi لألا يتhاwن bه فيفرط في الوفاء bه waa layska reebadan laleeyahay macnaheedu waa lagu dembaabaa ma ahan buu yidhi abu cubayd alqaasim ibnu salaam ee macnuhu waxay tahay waa min baabi التaqliid adkayn la adkaynaayo sidii isaga loo oofin lahaa yacnii war nadarka iska jira waay haddaad dayacdaan khatar baa ku gelaysaan saasay ka dhigan tahay macnaha marka horeba ha gelinina ha isku waajibinina haddii kale intaad isku waajibisaan haddaad oofin weysaan khatar baa ku gelaysaan abuu cubayd saas isagu tawjiihiyey nihaayada ibnulaiir isaguna nihaayada macno noocaasoo kale u keenay laakiin abuu cubayda ugu horreeyey marka labadaas tawjiih xadiidka in loo tawjiihiyo qaala musadadun qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina nadra nadarku laa yaruddu shayan waxba ma soo celiyo qaala xadaanaa abu daawuud qال quriأa clى الxاariث بn miskiin وأna شhaahid أhbarكm بn whbi qال أhbarnii malik can abi الزinaad can cabdالرaحman bn hurmus can abi hurayraةa أna rasuul الlah sl sلم qaal laa yأti bna aadama nadru الqadra bشhaيءin laa yأti bna aadama bani aadamkii ulama yimaado annadru nadarku alqadara qadarka bishayin ulama yimaado xaggiisa lam akun qadartuhu lahu aanan u qadarin aniga walaakin yulqiihi nadru nadarku ayb wuxuu ridayaa alqadara qadarka qadartuhu aan aniga qadaray nadarkii laakiin wuxuu ku ridayaa qadarkii aan aniga qadaray yustakhraju bihi yustakhraju waa lala soo baxaa bihi bisababihi nadarka sababtiisa min albaqiili baqiilka xaggiisa ayaa loogala soo baxaa cibaadaadka yu'taa calayhi waxaa loola yimaadaa maa lam yakun wuxuusan ahayn yu'taa inuu la imaanayo min lala imaanayo min qablu hadda ka hor wax aan lala imaan rabin ayaa isaga sababtiisa lagula yimaadaayo lagu sameeyaa ayb xadiidkan marka nusaqa qaar baa dhigaya kuwana ma dhigaya riwaayat ibni daasana waa ku jiraa riwaayat ibnilcabdina waa ku jiraa waxaa dhici karta riwaayada kale abu caliyin illu'lu'i xadiidkan inuu ka maqan yahay idinkaga maqan yahay idinka idin dhiga xadiidkan baabu maa jaءa fi اnadri fi اlmacsiyati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baabaya ja'a yimid fi nadri nadar fi اlmacsiyati macsi la nadro noocee waay marka nadarkan hadda nadrulajaajkii nadrulajaajkii yuu tilmaamaya baabu maa jaءa fi اnadri fi اlmacsiyati macsida dhexdeeda nadarka lagu galo qofkii shay macsiya buu nadar ku galay muxuu samaynayaa qال xadaثna cbdاللahi بن مسلمة الqacnabiي can maliki can طلxة bn cabdالmلك الأyliy can الqاsim can caaئiشhaةa qaalat qaala rasuulu الlahi sl اه sلم man nadara qofkii nadro an yuطiica allaha inuu alla aطeeco falyuطichu ha aطeeco waman nadara qofkii nadro an yacsiya allaha inuu alla caasiyo falaa yacsihi younan caasinin xadiidkan wuxuu deliil u yahay nadarka yani macsida inuunan guntan maynin ayb mas'alo labaadna xadiidkan waa u deliishadeen culummada jumhuurta waxay yidhaahdeen inaysan kafaaro ka waajibaynin maxaa yeeley nebigu waa sheegi lahaa ay dhaheen hadday kafaaro ka waajibayso wuxuu dhihi lahaa wacalayhi alkafaaratu qofkiisa kafaara laga rabaa buu dhihi lahaa lama dhihin laba mas'ala marka xadiidkan deliil uu yahay nadrulmacsiya laa yancaqid mas'alada labaadna kafaarana kama waajibayso jumhuurtaasaa ayay u qabsadeen culummada marka iyagu kafaaro waa ka waajibayaa dhahayana xadiisyada soo socday deliishadeen qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim abu macmar qaala xadaana cabdulahi bn mubaarak ayb can yunus can الzuhriyi can abi salma cabdulahi bn mubaarak mse caliy bn mubaarak can yuunus can الzuhriyi can abi salamata can caaئiشhata ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi laa nadra nadar ma ahanin fii macsiyatin macsi dhexdeed wa kafaaratuhu kafaaradiisana kafaaratu yamiinin yemiin dhaar kafaaradeed waa idiin kala hormarin baabu man ra'aa calayhi laba baabu idinkaga kala dhigay baabu man ra'aa calayhi kafaara إda kaana fii macصiyaة fiiriya baabkaasman nadara an yuطiica allaha qofkii nadaray inuu alla adeecayo wuxuu yidhi can caaئiشhata ana الnabiy sal اه slm qaal laa nadra nadar ma ahan fii macصiyatin macsi dhexdeed wakafaaratuhuna kafaaratu yamiinihi xadiidkan marka wuxuu deliil u yahay nadarka macsida inuunan guntanmaynin laakiin kafaaro layskaga rabo ayuu tusayaa laakiin xadiidkan cilaa ku jirto jumhuurulculamaana waa daciifiyeen cilladuna waxay tahay abu daawuudna waa muujinayaa laftirkiisa xadiidka waxaa warinaya zuhri can abi salama waasaxiixu zuhri xadiidkan abu salama kama maqlin waxaana u dhaxeeya iyaga dhexdooda nin daciif abaa u dhaxeeyo xadiidka wuxuu ku yimid min riwaayati cimraana bni xusaynna waa ku yimid isagana nin kaloo daciif ah ayaa ku jiro bina'an calaa daalika kafaaratulyamiinka axaadiidta sheegayso maynan ansixina waa daciif ayb ayb oo alimaamu tirmidina ikhtilaaf ayuu sheegay oo saxaabada dhexdooda uu ka sheegay alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi waxtaja axmedu ayضan bixadiidi caaئishata marfuucan imaam axmed baa wuxuu qabaa nadarka macsida kafaara inay ka waajibayso xadiidkan buu deliishaday buu yidhi marka laa nadra fii macsiyatin wakafaaratuhu kafaaratu yamiinin ayuu deliishaday ayb iyo wixii lamida buu yidhi min riwaayati cimraana bni xusayn rawaahumaa albayhaqiyu labadaba bayhaqi baa wariyey buu yidhi wagayruhu wadacafahumaa waana daciifiyey waitafaqa alxufaadu xufaaddu waxay isku waafaqeen buu yidhi calaa tadciifi hada alxadiid xadiidkan daciifnimadiisa isku waafaqeen bihada allafdi falaa xujata fiihi saa buu yidhi ibnu xajar baa marka talkhiiska isaguna wuxuu ku yidhi qad saxaxahu الطaxaawiyu wa abu caliy bnu sakan faayna اlاtifaaqu buu yidhi markaaxaawi baa xadiidkan saxiix yeelay abu caliy ibnu sakanaa saxiix yeelay aawo itifaaqa nawowi sheegayo faayna اlitifaaq itifaaq ma jiro xadiidkan culimmada qaar baa saxiix yeeleen kuwana waa daciifiyeen ayb sida saxdaa marka saasay noqonaysaa qال xadana بن صrx qال xadaثna بن wهb عan yuنس عan iبn شhihاab bmacnaahu وإsnaadihi qال xadaثna أحmed بن mحamed almarwaزiي qال xadaثna أyuب بن سulaymaan can abi bakr bn abi uways riwaayadan fiiriy marka riwaayadii hore ciladeeda tanay ku dhex jiraysa oo laga fahmay ayb qala xadaثna أحmed بn mحamed almarwaزiي qala xadaثna أyuب بn سulaymaan can abi bakr bni abi uways can sulaymaana bni bilaal can ibni abi catiiq wa muusa bni cuqba labadooda can ibni shihaab bay ka warinayaan can sulaymaana bni arqam ana yaxya bna abi kaiirin ahbarahu can abi salama xadiidkan ujeedaa marka riwaayadii hore aلzuhriyu can abi salma inaynan صaxiix ahayn sulaymaan bnu arqam iyo yaxya bnu abi kaiira ka maqan sulaymaan bnu arqamna waa aciif aaduu daciif u yahay weliba can caaئiشhaةa radi اllahu canha qaalat qaala rasuulu اlahi sal slm laa nadra fii macصiyaةi wakafaaratuhu kafaaraةu yamiinin riwaayaةu الzuhri marka waa daciif oo yacni inqidaac baa ku jiro midda mutasiladana waa tanaayo nin aad daciif u ah baa ku jiro iyadana qabso marka qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo afsaduu calayna hada alxadiid xadiidkan waa naga fasaadiyeen korkiisa qiila lahu waxaa lagu yidhi wasaxa ifsaaduhu cindaka oo xadiidkan fasaadintiisu agtaada maka ansaxay hal rawaahu miyuu wariyey hayru ibni abi uways riwaayadan sulaymaan lagu soo dhex daray cidaan ibni abi uways ahayn miyaa warisay qaala wuxuu yidhi ayuubu kaana amala minhu ayuub ayuub ibnu sulaymaan waayee wuu ka fiicnaa buu yidhi isaga yacnii ayuuba bna sulaymaan bni bilaal waqad rawaahu ayuubu ayuubna waa wariyey yanii wuxuu leeyahay riwaayadan dambe waa sax buu leeyahay in sulaymaan lagu daro ibnu abi uways lama goonin noqonine dad badan baa wariyey qaala abu daawuud wasamictu axmed bna shabuuya yaquulu qaala bnu lmubaarak yacni fii hada alxadiid wuxuu ka yidhi xadaa abu salma sheegay fadalla dalika calaa ana zuhriya lam yasmachu min abi salma inuunan ka maqlin waqaala axmed bnu muxamed waa axmed bnu muxamed almarwasiye watasdiiqu dalika arrintaa rumaynteedana maa xadaanaa ayuubu yacni bna sulaymaan weeyaan waqasa hada alxadiid xadiidka hadda aan soo dhaafnay ayuu sii kaxeeyey marka marka xadiidkan riwaayadiisaa sax ah middii hore oo aلzuhriyu can abi salamana waa laga saxsan yahay sulaymaan ibnu arqamna matruuk اlxadiid nin matruuk اlxadiid axadiid uu ku jiro xujo ma noqonayo qaala axmed bnu moxamed almarwasiyu wainama alxadiiu xadiiu caliy bni اlmubaarak weeyaan xadiidka saxda ah can yaxya bni abi kahiir can moxamed bni zubayr can abiihi can cimraana bni xusayn u fiirsa marka xadiidkan riwaayadii waaba laga baxayba caaisha min xadiidi cimraan isaga oo keenay marka xadiidkan iyo kanna kanaa room buu leeyahay ayb can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam araada wuxuu doonay ana sulaymaana bna arqam wahima fiihi inuu ku wahmiyey yuu rabaa marka inuu hadalkan wuxuu u sheegay sidaa buu doonayuu rabay wa xamalahu canhu zuhriyu baa ka xambaarayna sulaymaan bnu arqam zuhri baa ka xambaaray wa arsalahu zuhrina xadiidka waa irsaaliyeyoo inqidaac buu geliyey can abi salamata can caa'ishata sidaa buu yidhi ee riwaayada saxdaaba waa min xadiidi cimraan ayb xadiidka cimraan laftirkiisa haddaan qabanno ayb moxamed bnu zubayrkan aad u daciif u yahay isaga laftirkiisa ayb qaala abu daawuud samictu man yaquulu waxaan maqlay dad dhahaya saqطa min kitaabi bni abi uways ibnu shihaab wa rawaahu baqiya ayaa wariyey can ilawsaaciyi can yaxya can moxamed bni zubayr biisnaadi caliy bni اlmubaarak milahu ayuu soo saaray oo uu wariyey riwaayadan iyadana marka ma saacidaysa xadiidka zuhri oo mutaabaca u noqon maysee maxaa yeelay moxamed bnu subayrkan ayaa laftirkiisa bukhaari baa daciifiyey oo munkarulxadiid ayuu ku sheegay marka nin munkarulxadiid iyo nin matruukulxadiid la yidhi maxay iska kaalmaynayaan qaal xadaanaa musaddu qaal xadaanaa yaxya bnu saciid qaal ahbaranii yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa musaddu qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala ahbaranii yaxya bnu saciidin اlanصaariy qaala ahbaranii cubaydullaahi bni zaxr ana abaa saciidin ahbarahu ana cabdاllahi bna maalik ahbarahu ana cuqbata bna caamir xadiiu cuqba intaanan gelin marka hadda kafaaratulyamiinka wixii sheegaayey maxaan ka haysannaa hadda yacnii jumhuurulculamaa kafaaratulyamiin ma jirtay dhahayaan nadarulajaajka nadru macsiyaha ah waxayna iyagu deliil ka dhigteen xadiidkii koowaad oon kafaarada lagu sheegin imaam axmedna madhabkiisa wuxuu u xujaysanayaa xadiidkan caaisha iyo kan cimraan ibni xusayn iyaguna cilalkaas baa ku jira marka ayb walidaalika marka ibnulqayim baxi dheer buu halkan tahdiibu sunanka uu ku sameeyey akhriskiisu marka uu muhim yahay ayb waxaan ka qabanaynaa marka ayb ayb ayb waxa uu yidhi qaala alxaafid shamsudiin ibn اlqayim yaxya bnu abi kaثiir can abi salamta kadalika rawaahu moxamed bnu abi catiiq wamuusa bnu cuqba can الzuhriy wsulaymaan bnu arqam matrukun wاlxadiidu cinda hayrihi can yaxya bni abi kaثiir can moxamed bni zubayr alxandaliy can abiihi can cimraana bni xusayn can الnabiy sal ا l slam labadii riwaayo isku sheegay kadalika rawaahu caliy bnu اlmubaarak can yaxya bni abi kaثiir wabimacnaahu rawaahu اlwsaaciyu can yaxya bni abi kaثiir ila ana fii xadiiثi اlwsaaciyi laa nadra fii qadbin wakafaaratuhu kafaaratu yamiinin wkadalika rawaahu xamaad bnu zayd can moxamed bni zubayr warawaahu bnu abi caruuba can moxamed bni zubayr waqaala laa nadra fii macsiyat اllah xataa riwaayaadka moxamed bni zubayr qaar baanba u tacarudaynin oon gelaynin kafaaro warawaahu cabdulwaariث bnu saciid can moxamed bni zubayr can abiihi ana rajula xadaahu annahu sa'la cimraana bna xusayn can rajulin xalafa anlaa yusaliya fii masjidi qowmihi faqaala cimraan samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul laa nadra fii macsiyaة اllah wakafaaratuhu kafaaratu yamiin nin mubhamaa ku jira wafii hada dalaalة calى ana abaahu lam yasmac min cimraan warawaahu moxamed bnu isxaaq can moxamed bni zubayr can rajulin saxibahu can cimraan warawaahu hawriyu can moxamed bni zubayr can اlxasan can cimraan ila annahu qaala laa nadra fii macsiyaةi w fii gadbin bis kafaara lama sheegin qaala fahada xadiiثu mukhtalafun fii isnaadihi wamatnihi marka xadiidkan waa xadiid isnaadkiisa iyo matnigiisa laysku khilaafay kamaa dakarnaa walaa taquumu اlxujatu biamhaali dalika xadiidta marfuuca kuwanoo kale ana xujo kuma istaagi karto waqad ruwiinaa can moxamed bni ismaaciil albukhaariy annahu qaala inuu yidhi moxamed bnu zubayr alxandaliy munkaru اlxadiid wa fiihi nadarun qaala albayhaqiyu wainama alxadiidu fiihi can اlxasan can hayaaj bni cimraan albarjamiy ana ulaaman أن غuلاamا لبنihi أبقa faجacala لiلaahi عalayhi lain qadra عalayhi layaqطacana yadahu addoonkii baa ka dhuuntay markaasuu yidhi haddaan helo on qabto gacmahan ka goynayo waa macصi falamaa qadra عalayhi bacanii ilىa cimrاana bni xusayn buu ii soo diray fasأltuhu faqaala wuxuu yidhi cimraan inii samictu rasuul الlahi sal slm nebigaan maqlay yaxuثu fii khudbatihi calى الصadقة isagoo sadaqada dadka ku boorinayo wayanhaa can ilmuhla dadka in la googooyana reebaayo faqul libnika intaas marka waa xadiidkii marfuuca u fiirso isaga hadalkiisii fadwadiisii marka waa tan faqul libnika waxaa ku tidhaahdaa falyukafir can yamiinihi walyatajaawas can ghulaamihi dhaartiisa ila nadarku waa dhaaroo kale ha ka kafaara guto walyatajaawaz can can ghulaamihina ha iska dhaafo addoonkii qaala wabacanii ilaa samura ayuu ii diray faqaala mila dalika buu isaguna yidhi wahada asaxu maa ruwiya fiihi can cimraan riwaayadaas marka mowquufadaa ugu saxeixsan ugu saxiixnimo badan wax cimraan laga wariyey waاkhtulifa fi smi اladii rawaahu can ilxasan kan ka wariyey faqiila haakada waqiila xabbaanu bnu cimraan albaraajimiy waاlmru biاtakfiiri fiihi mowquufu calaa cimraan wa samura kafaara gudka lays amrayna wuxuu mowquuf ku yahay cimraan iyo samura wاladii ruwiya can ibni cabaas kan laga wariyeyna marfuucan man nadara nadran fii macصiyaة اllahi fakafaaratuhu kafaaraةu yamiinin waman nadara nadran lam yuطiqhu fakafaaratuhu kafaaraةu yamiinin lam yahbut rafcuhu gadaaluu nooga keeni doonaa abu daawuudka xadiidkan ibnu cabaasna waa loo deliishadaa kafaarada isaguna marka ma sugnaanin buu yidhi ibnu اlqayim qaala almuujibuuna lilkafaaraةi fii nadri اlmacsiyati marka culummada kafaarada waajibisay waxay dhaheen whum axmadu waisxaaqu wاhawriyu waabuu xaniifata weeyaan waasxaabuhu haadihi alaaaaaru qad tacadadat duruquhaa aahaartan duruqdeeda waa badatay wa ruwaatuhaa iqaatun dadka warinayana waa iqaat wa xadiidu caaishata اxtaja bihi imaam axmed baa xujaystay xadiidkii caaisha waisxaaqu bnu raahuuya wain kaana الzuhriyu lam yasmachu min abi salma faina lahu shawaahida tuqawiihi rawaahu can الnabiyi sal ly slam siwa caaئisha jaabirun wacimraan bnu xusayn wcabdulahi bni cumar baa wariyey qaalahu الtirmidiyu wa fiihi xadiiثu bni cabaas rafacahu man nadara nadran fii macصiyatin fakafaaratuhu kafaaratu yamiin rawahu abu daawuud warawaahu bnu اljaruud fii musnadihi walafduhu can ibni cabaas can الnabiy sal l slam annadru nadraan famaa kaana lilahi fakafaaratuhu اlwafaau bihi wixii alle uu leeyahay kafaaradiis waa in la oofiyo wamaa kaana lishayطaani wixii shayطaan leeyahayna falaa wafaa'a fiihi la oofin maayo wa calayhi kafaaratu yamiinin warawaa abu isxaaq aljuusajaniyu xadiiثa cimraana bni xusayn fii kitaabihi اlmutarjam waqaala samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquulu annadru nadraani famaa kaana min nadrin fii طaacati اllah fadalika lilah wa fiihi اlwafaa wma kaana min nadrin fii macصiyaة اllah falaa wafaءa fiiha wayukafiruhu ma yukafiru اlyamiin warawa طaxaawiyu biisnaadin صaxiixin can caaئiشhaةa can الnabiy sal ا slam man nadara an yuطiica اllaha falyuطichu wman nadara an yacصiya اllaha falaa yacصihi wayukafir can yamiinihi wa huwa cinda اlbukhaariyi ayuu ku sugan yahay ila dikra اlkafaarati bukhaari marka kafaarada isagu ma sheegin ma werinin daciif buu u arkaya qaala alishbiiliyu cabdulxaq alishbiili waxau yidhi wahada asaxu isnaadan wa axsanu min xadiidi abi daawuud kanaa ka fiican yacni xadiid aلzuhriyi can abi salamata almutaqadim waa laga fiican yahay wa fii muصanafi cabdirazaaq can yaxya bn abi kaiir can rajuli min bani xaniifa wa can abi salamata kilaahumaa can الnabiy sal l slam mursalan laa nadra fii ghadbi wala fii macsiyat اllahi wakafaaratuhu kafaaratu yamiin qaluu waqad rawaa muslimu fii saxiixihi min xadiidi cuqbata bni caamir can الnabiy sal l slam annahu qaal kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin muslimna xadiidkaanuu wariyey feerihay nadarka kafaaradiisu waa kafaaratulyamiin bayhaqi isagu marka xadiidkaanuu qabsaday shaaficiyada masaladan waa uga haray oo shaaficiyada iyagu waxay qabaan inaan kafaaro ka waajibaynin sida jumhuurku qabaan bayhaqi laakiin waa ka waajibaysaa buu yidhi deliilkuna ma ahan xadiidkan hadda aan soo sheegnay khilaafkiisu badan yahaye kan waayo buu yidhi kafaaratu nadri kafarat اlyamiin nadar ma yahay mase ma aha waa yahay cumuumka marka ayi nadri kanaa soo gelayo wahada yatanaawalu nadra اlmacsiyati min wajhayni kafaaratu nadri marka la leeyahayna kan macsidana waa soo gelayaa buu yidhi laba wejba waa ka soo gelaa buu yidhi ibnu اlqayim axaduhumaa anahu caamun lam yukhasa minhu nadrun duuna nadrin waa caam mid mid laga khasisay ma jiro cumuumkiisaa loogu camalfalaa aلثaني kan labaad أنahu شhabahahu bاlyamiin dhaar baa lagu shabahay وamacluuم أنahu low xalaفa calى الmacصiyaةi hadduu macصi ku dhaarto waxanita uu dembaabo oo dhaartii uu ka baxo laزimahu kafaaraةu yamiinin n wuu leeyahay heeri marka فiqhi weyn baa meeshan ku jiro wuxuu leeyahay kafaaraةulyamiinka nadarka iyo dhaarta waa laysku shabahay dhaartana waxaan ognahay oon laysku khilaafin ninku hadduu macsi ku dhaarto maxaa laga rabaana macsidii ma samaynayo laakiin kafaaro ma laga rabaa mase ma laga rabo ma laga rabaa mase ma laga rabo ya waa laga rabaa daliilkeedana waa soo marnay baabkii noo baababkii noogu soo dambeeyey ku jirta oo wuxuu ahaa ninkii dhaarto oo fara'a hayrahaa khayran minhaa muxuu samaynayaana dhaartiisii ha ka tago falyatrukhaa walyukafir nadarkii iyo dhaartiina isku mid waa bal nadarkaaba sii weynba oo sii muhiimsanba yacni min xayثu الnadar wاlqiyaas xataa in nadarku nadarulmacsiyaha kafaare inay ka waajibayso yaa ka dhalanaysa oo xaggeen laga qaadanaa qiyaaskaasna xadiidkan muslim kafaaraة الnadri kafaaraة اlyamiin maxaan leenahay nadarka iyo dhaartu isku mid waha marka ayb dhaartii axaadiidta qaarna waaba ku dhawaaqdayba nadarka iyo dhaarta in cimraan baaba yidhi wakafir yamiinaka cimraan bnu xusayn oo saxaabadu nadarku dhaaray u aqoon jireen ayb luqadii ou qur-aankii marka luqadii oo ay diinta ku soo degtayna nadar iyo yemiin isku miday u ahaayeen hadday marka isku mid u ahaayeen yemiinta xukunkeedu isaguna raacayaan labadaa wej buu leeya marka ayuu kusoo gelayaa qaaluu wawujuubu اlkafaarati kafaarada inay waajib tahayna qowlu cabdillaahi bni mascuud waaye wa jaabir bni cabdillaahi wa cimraana bni xusayn wasamurata bni jundub walaa yukfadu can saxaabiyin khilaafuhu qof saxaabi ah iyagaas inuu khilaafayna lama ogo lama hayo ibnulqayim halkan saasuu ku yidhi laakiin sunanu tirmidiga waxaan ku aragnay jaamicu tirmidiga mas'aladan markuu tirmidi ka hadlaayo wuxuu yidhi sidan buu yidhi wa qaala bacdu ahli اlcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam wagayrihim laa nadra fii macصiyati walaa kafaarata fii dalika ujeeda marka alimaamu tirmidi wuxuu gooyey isaguna saxaabadu mas'aladan inay isku khilaafsanaayeen marka laa yuclamu lahum khilaafun war baa ku jira kitaabka marka ibnulmundir ishraafka ishraafku isagu ma dhigaayo qof saxaabiya ma soo guurinaayo nadarku yani nadarulmacsiyaha kafaaratulyamiin kama waajibto saxaabi yidhi ma sheegin ibnulmundir baynamaa madhabkan kaleo ibnulqayim oo u gargaaraya imaam axmed saddexdan saxaabi waa ka sheegay cabdullahi bn mascuud jaabir cimraan bnu xusayn samura intaba waa sheegay ibnulmundir dhinaca kale laakiin wax saxaabaa ma sheegin oo sida kala qabto soo ma fahmin kitaabkan kaleo isagana aahaarta ee badanaa qorayo musanaf ibn abi shaybana baabkan markuu guntay wax saxaabaa ma soo qaadin oo dhahayaan kafaaro ma waajibayso kuwii kafaarada waa waajibe dhahayeyna waa sheegeen walacalla marka hadalkan ibnulqayim inuu sawaab yahay maxaa yeele ma hayna naga tirmidi sidaa si duuduuba u sheegay wax saxaabiyo hebelna ma dhihin kutubtii aahaarta inta yareedoon aragnayna male sidan baana marka ibnulqayim iyo ibnu qudaama yani sidaanay dhahayaan wallahu aclam marka culimmadaas xanaabilada waxaa laga yaabaa marka khilaaf male saxaabada ma lahayo markay leeyihiin in wej uu yeesho calaa kullin hadalka tirmidina meeshaasu ku yaalabadaa marka wuxuu yidhi saxaabada markuu saa usoo dhibaandhiriyebu wuxuu yidhi qaala qaaluu waxay yidhaahdeen haddana wahab anna haadihi alaahaara lam tahbut kaba soo qaad aahaartan inaynan sugnaanin falqiyaasu yaqtadii wujuuba alkafaarati fiihi qiyaaskaa wuxuu keenayaa inay dhaarka kafaaro ka waajibaysa lianna nadara yamiinu nadarku waa dhaar dhaartana waa ka waajibi jirtay aduu markaa taasuu aad uga hadla saxaabadiiba marka wuxuu ka keenay cuqbat bnu caamir oo dhahaya annadru xalfatun nadarku waa dhaar ibnu cabbaas fi imra'ati nadara dabxa bnihaa naag baa wiilkeeda inay gowracday nadar ku gashay markaasuu wuxuu yidhi kafirii yamiinaki waxaa ka kafaaro gudataa dhaartaada nadarkiibuu marka yamiin isna ku sheegay fadalla calaa ana nadra daakhilun fii musama alyamiini fii luqati man nazla alqur'aanu biluqatihim buu yidhi dadkii qur-aanka uu luqadoodii ku soo degay nadar iyo dhaar isku miday u ahaayeen marka dhaartii ha looga qiyaas qaato nacam wdalika ana xaqiiqatahu hiya xaqiiqat اlyamiin marka allahu aclam masaladaa marka jumhuurtu siday u dhahayaan waxaad moodaa yani min xayثu الnadar wa min xayثu alaahaar can الصaxaaba in dhaar nadru macصiyaha inay dhaar ka waajiba inay kafaaro ka waajibayso qaala xadaanaa musadadun marka baxii maatica waaye alla meel kale inaadan kula kulmin inaa qorto waay safxadiisa iyo baabka uu ku sheegailaa haddii kale marartu waa iska saasay noqona usbuuca dambe haddii la idin weydiiye meel ibnulqayim ku baxiyey ma fahmaysaan haddii kale hadda dii aan la qoranin fawaa'id aad yani baxi aad maatic oo aad dhinac walba yani min xayu yani alriwaayati wa min xayu diraaya labadaba uu ka galay kutubaha fiqiga marka la akhrisanayana mas'aladan nadarka waa aaday uga hadlaan khilaafkeedu waa badan yahay badan buu soo ururiyey alimaam ibnulqayim raximah llah qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala ahbaranii yaxya bnu saciidin اlanصaariy qaala ahbaranii cubaydullahi bni zaxr ana abaa saciidin ahbarahu ana cabdاllahi bna malikin ahbarahu ana cuqbata bna caamirin ahbarah anahu sa'la الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiguu su'aalay can ukhtin lahu walaal uu isagu lahaayo nadarad nadar gashay nadarad an taxuja waxay nadartay inay xajiso xaafiyatan iyadoo cagcad hayra mukhtamiratin khimaar aan kor ka wadanin hayra mukhtamiratin maxay noqonaya marka nadar macsi soo maama nadar macsi dhinacna muxuu ka yahay an taxuja xaafiyatanna nadar oo shay mubaaxoo nadar laga gelayo faqaala wuxuu yidhi muruuhaa far amar faltakhtamir ha khimaarato waltarkab ha fuusho waltasum alaaata ayaamin saddex maalmoodna ha soonto xadiidkanna wuxuu tusaya kafaare in laga rabo nadar macsibay gashay kafaarana waa kan saddexda maalmood ilaa waa kafaare qال xdثna mhlد بن khاlد qال xadثna cبdالرزاq qال xadثna بن jurayج qال katba إlaya yaحya بن سacيidi qال أhbarnii cubayd الlahi بن زحr mwlى لbني dmرة وkana أyma rajuli وkaana wuxuu ahaa أyma rajuli nin kaamil abuu ahaa wakaana wuxuu ahaa huwa isagu أyma rajuli nin kaamil abuu ahaa أyada marka macaanida ay ku timaado waxaa ka mid a min macaaniiha alkamaal أnaha tdul calى الkamaal ra'aytu rajula أya rajuli iyada markaa waxay dhacaysaa nacti nacam ra'aytu muxamadan aya rajulin haddaad tidhaan xaalay dhacaysaa ayb saasuu muqni labiibka ibnu hishaam leeyahay ayb wa kaana hadda khabar ahaan bay marka u dhacday wa kaana ayamaa rajulin ana abaa saciidin الrucayniya ahbarahu biisnaadi yaxya wamacnaahu qaala xadaثanaa xajaaj bnu abi yacquub qaala xadaثanaa abunadr qaala xadaثanaa shariiku can muxamed bni cabdiلraxmaan mowla ali طalxa can quraybi can ibni cabaasin qaal jaءa rajulu ila الnabiyi salى اllah عalيh ali wasalam faqaala yaa rasuula اllah ina ukhtii nadarad way nadartay yacnii an taxuja maashiyatan inay xajiso iyadoo lugaynayso faqaala الnabiyu sal ا slam ina allaha laa yasnacu ilaahay waxba ku samayn maayo bishiqaa'i ukhtika walaashaa dhibkeeda shay waxba ku fali maayo faltaxuja ha xajisa raakibatan iyadoo fuushan watukafir can yamiiniha waltukafir can yamiiniha dhaarteedana ha ka kafaaro gudato nadar waafeey yemiin baa nebigu ku tilmaamay xadiidka marka wuxuu tusayaa shayga mubaaxa nadar inuunan ka guntanmin maxaa yeelay waa in la lugeeyo waa mubaax xajka lug lagu tago gaadiid in lagu tagana waa iska mubaax kii mubaaxa ahayd marka waa layska ilqeeyo waxaa la yidhi hal yacnii lugta waxaa la yidhi iyadoo fuushan ha xajiso waltukafir can yamiiniha nadarkeedana ha ka kafaaro gudato marka nadarulajaajkii kafaaruu leeyahay qaala xadaثna mxamed bn الmuثanى qaala xadaثna abulwaliid qaala xadaثna hamaam can qataadaةa can cikrima can ibni cabaasin ana أkhta cuqbaةa bni caamiri nadarat way nadartay an tamshiya ilى اlbeyt yani kacbada inay u socoto faamaraha الnabiyu sal ا slm nebiga wuxuu amray an tarkaba inay iska fuusho watuhdiya hadyan hadyina markaa ay bixiso hadyigan marka sunno waayo ilaa baabkan hadyi iyo nadarku waxba kalema iskama khuseeyamarka inay hadyigu sunno tahay waqiila hadyi baaba laga rabaana waa la yidhi hadday xajku nadarku uu quseeyo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qال xadثna هiشhاaم عن qتاadة عن عكرمة عن iبن cabاas أن النبيa slى الله عليه لي وsلم لma balغhu markuu soo gaaray أنa أkhta cقبة بن cاamir nadarت أn تxuja maaشhiيaة qاala in اllaha laغنiي can nadriha ilaahay nadarkeeda waa ka deeqtoomaa murha faltarkab أmaro ha fuusho qaal أbu dawوud rawaahu سacيid بن أbi caruubةa naxwahu ayuu wariyey wkhaalid can cikrimata can اnabiy sal l slam naxwahu murhaa faltarkab mas'ala usuuliya ku jirta sidaasaa leeyahy masaladu waxay tahay almru bacda اlistidaani hal yufiid اlwujuuba almru bacda اlisti'daani hal yufiid اlwujuub ooma waxay la mid tahay baa layidhi marka sida almru bacda اlxadri yufiid اlwujuub ama yanii yufiid اlibaaxa khilaafkii laysku khilaafaa ku jiraa layidhi hadda isti'daan kadib nebigaa isti'daan la weydiiyey amaraa yimid amarkaasi wujuub miyuu keenaya mase istixbaab ayb ibnu xajar wuxuu muujiyey marka mas'ale usuuliyo xadiidkan soo gelaysa inay tahay qaala abu daawuud rawaahu saciid bnu abi caruubata naxwahu wakhaalidun can cikrimata can اnabiy sal l slm naxwahu qaala xadaثna mxamed bn musanى qaala xadaثna bnu abi cadiy can saciidin can qataadata can cikrimata ana ukhta cuqbata bni caamir ana ukhta cuqbata bni caamirin bmacnaa hishaamin bimacnaa xadiidi hishaam walam yadkur ilhadya ma sheegin wa qaala fiihi mur ukhtaka faltarkab walaashaa amaroo gaadiidha iska korta qaala abu daawuud rawaahu khaalidun marka rawaahu khaalid can cikrima bimacnaa hishaam qaala xadaanaa mhlد bnu khaalid qaala xadaanaa cabdالraزاq qaala ahbarana bnu jurayj qaala ahbaranii saciid bnu abi ayub ana yaziida bni abi xabiib ahbarahu ana abalkhayr xadaثahu can cuqbata bni caamirin اljuhaniy annahu qaala nadarat ukhtii an tamshiya ilaa beyt اllahi faaamaratnii an astaftiya laha rasuul اlah sal slam inaan u soo weydiiyo faاstaftaytu الnabiya sal slam nebigaan jawaab weydiiyey faqaala litamshi ha iska socoto wal tarkab ha fuusho kafaare lama sheegin marka xadiidkan cuqba walaashiisna riwaayaadna kafaaray sheegayaan kuwana ma sheegin ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa ayuub can cikrimata can ibni cabaasin qaal baynama اnabiy sal l slam yakhdubu mar uu nebiga qudbaynaya idaa huwa birajulin nin qaa'imin taagan yaa kadiyeyba uu arkay fi shamsi qoraxda fasa'ala canhu waa su'aalay qaaluu waxay yidhaahdeen hada abuu israa'iil weeyaan nadara wuu nadaray an yaquuma inuu istaago walaa yaqcuda uunan fadhiisanin walaa yastadilla uunan harsanin walaa yatakallama inuunan hadlin wayasuuma uu soomo qaala muruuhu far oo amra falyatakallam ha hadlo walyastadilla ha harsado walyaqcud ha fadhiisto waliyutima sowmuhu soonkan ha dhammaystiro maxaa laga qaatay marka meeshaan shayga mubaaxa ah daaco maadaama uusan gelin haddii qofka nadar uu ku galo iska reebo sameeyaa la leeyahay nadarkan maba guntanmin inta waxaa la soo qabsanayaa marka daacada noqon karto intan hadda maxaa daaco noqon karo soonka bis inta kale daacobal waxaa laga yaabaa walaa yatakallama meeshaa laftirkeeda nadar macsiya inay noqonoqoto maxaa yaele qofka ma hadlaya khayrkii ma waa ka aamusaya hadduu yidhaahdo walacallana markaa khayr waajib ku ah in la helo alamru bilmacruuf nahy can munkarkii oo kale halkaas marka in macsi ka timaada waa dhici karta qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can xumaydin الطawiil can haabitin اlbunaaniy can anas bni malikin ana rasuula اlah sal slam ra'aa rajulan ninba warkay yuhaadaa bayna bnayhi labadiisii wiil dhexdood lagu garab jiro oo la garab galay fasa'ala canhu waa su'aalay faqaaluu nadara wuxuu nadray an yamshiya inuu socdo faqaala rasuul اlah sal slm in allaha lahaniyun can tacdiibi hada nafsahu in allaha alla lahaniyun waa ka maarmaa ilaahay can tacdiibi haadaa midkan cadaadistiisa nafsahu uu cadaabayo nafsa tacdiibkaa ku camal falaysa can tacdiibi haadaa midkan cadaabistiisa waa masdarun wadiifa ilaa faacilihi nafsahu uu cadaabayo ilaahay waa ka maarmaa wa amarahu wuxuu amray an yarkaba inuu fuulo iska kor uurigaadi qofku marka haddii uu socod nadar ku galo bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa inuu socdo haddii socodka uu ka tago sida gabadhii oo kale nebigu yidhi socodka iska daa iska fuul gaadiid laakiin oo u sheegay kafaaro ninkan odagaa kafaaro looma sheegin lacalahu inuusa saw awood u haynin qaala abu daawuud rawaahu camr bnu abi camrin can ilacraj can abi hurayrata can nebiy sal l slam naxwahu qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala akhbaranaa sulaymaanu اlaxwal ana daawuusan ahbarahu can ibni cabaasin ana nebiya sal l slama mara uu soo maray wahuwa yaduufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafayo mara waxaa soo maray waxaa mara uu soo maray wahuwa yaduufu bilkacbati isagoo kacbada dawaafaya biinsaanin insaan korkii ayuu soo maray yaquuduhu insaanun insaan kale uu hogaaminayo bikhusaamatin uu ku hogaaminayo xarig fii anfihi sankiisa yanii ahaaday ayb yanii xariggan awrta sanka looga xiro ayuu ku hogaaminaya faqadacahu nabiyu sal l slam nebiga waa jaray biyadihi gacantiisu ku gooyey uma amarahu wuxuu amray an yaquudahu biyadihi gacantaada ku kaxay bu qaala xadaanaa axmed bnu xafsi bni cabdillaahi asalamiy qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahim ycni bna طahmaan can maطrin can cikrima can ibni cabaasin ana ukhta cuqbata bni caamirin nadarat way nadartay an taxuja maashiyatan waanahaa laa tudiiqu dalika inaysan karaynin bay sheegtay faqaala nebiyu sal l slm in allaha lahaniyun can mashyi ukhtika walaashaha socodkeeda ilaahay waa ka deeqtoomaa faltarkab ha fuusho waltuhdi ha hadiyeyso xajka ha geyso nmakayani ha ku qasho badanatan hal midani marka waa cala alistixbaab kafaaratulyamiin ilaa intaan ma ahani neef geela kafaaratulyamiin la gowracaa maaha qال xadaثna شhucayb بن أyuub qaal xadaثna mucaawiyaة بن هiشhaam can sufyaan can abihi can cikrimة can cuqbaةa bni caamirin الjuhaniyi annahu qaala lلnabiy sal ا l slam ina اkhtii nadarat walaashay waa nadartay an tamshiya ilى اlbeyt kacbada inay u socoto faqaala in allaha laa yasnacu ilaahay ku samayn maayo bimashyi ukhtika walaashaha socodkeeda ila اlbeyti ay u soconaysa shay-an waxba alla ku samayn maaye iska daa haddaysa saas xadiidkan marka xadiidkan baabkan marka uu ku keenay nadrulajaajkii buuna u jeedaa nadrulajaajku marka ma guntan maayo xukunkiisuna wuxuu noqonayaa xugun kafaare inuu leeyahay yaa xoog badan ayb mas'ale marka aan ku soo dhaafnay janaasada yaa jirtay oo iyada yacni faa'iido dheeraada in lagu dhex sheego u baahan masaladaa marka waxay tahay baabu yani baabu salaati cala اlmuslimi yaliihi ahlu shirki fii baladin aakhar qisada najaashi abu daawuud waxaa niri wuxuu ka fahmay in salaatuljanaaزada qaa'ibkaa loo tukado qof muslim ah oo gaalo dhexdood ku dhintay oo laisleeyahay amaan lagu tukanin alimaamu dahabi sayar aclaami nubalaaga juska koowaad najaashi ahbaaru najaashiy ayuu ciwaan ka dhigtay sidaan buu marka yidhi qaala alimaamu dahabiyu juska koowaad fii ahbaari najaashi wuxuu yidhi walam yahbut faa'iidadan buu kuhayna markuu ku daray wlam yahbut annahu sallaa sala اllahu calayhi waalih wasalam calaa ghaa'ibin siwaahu ma sugnaanin buu yidhi nebiga inuu ku tukaday janaaso haa'ib ah qof maqan inuu nebiga qof maqan ku tukaday ma sugnaanin najaashi aan ahayn nebigu najaashi unbuu haa'ib ku tukaday salaatujanaaso haa'ib cid kale ma sugnaanin buu yidhi wasababu dalikana waxay ahayd annahu maata bayna qowmin nasaaraa najaashi wuxuu ku dhintay dad nasaara dhexdooda walam yakun cindahu man yusallii calayhi qof ku tukanayana ma joogin meesha lianna asaxaabata aladiina kaanuu muhaajiriina saxaabadii hijrooday cindahu asaga agtiisa u hijrooday kharajuu min cindihi way ka tageen agtiisa muhaajiriina ila almadiinati caama khaybar waa ka soo markii sanadkii khaybar ee toddobaad ayay ka soo tageen ardulxabasha madiinayna soo aadeen marka muslimiintiina waa ka soo tagtay dad nasaaraana waa ku dhex jiray cid ku tukato ayaan jirin saa darteed ayuu ugu tukaday rasuulku calayh isalaatu wasalaam cid kale oo haa'ib ah oo nebigu uu ku tukadayna ma sugnaanin buu yidhi walidaalika marka yacnii xujadaas ayuu isaga fiqhiga abu daawuuduu sii xoojiyey alimaamu dahabi wabilahi towfiiq sal allah wslam ala nabina mxamedi